hooyadan ayaa wiil toddoba sano jir ah oo ay dhashay waxaa maalmo ka hor gaari jiirsiiyey ciidan ay sheegtay inuu leeyahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka wiilkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxayna hooyadan ay sheegtay inaysan waxba u awoodin isbitaalka ila gashana laga soo saaray sababa la xiriira dhaqaalayari aniga dhibanaa ahay dowladda waxbaa ii qabo waasi dhibkeyga waa soo cabashadeeda waa soo sheegtay waxbaa la ii qabo waaye cunugeyga guriga oo ii dhex jiifaa isbitaal waa u awoodi waaye aniga masaakiin ah oo garabkeyga ay soo istaagi waayse ee dhibka ayaga ii geysteen ee iga xali waayeen ee i madal daaliyeen ee madal daaliyeen ee madal daaliyeen intaa naytishib aan ugu ahay ee waxba la ii qabano cunugeyga isbitaalka aan kasoo bixiyay guriga ii dhex jiifo aan waxba u awoodin oo maxay intay qaliin hataa lii dhahay aan waxba u awoodin oo guriga ii dhex jiifo oo lugtiisi ee halis ee maanta ku sugan tahay waxba la ii qabo waaye dowladda aniga dhibkaasaa ka sheeganaa dowladda federaalka ayuu ku eedeysay inay meermeerisay islamarkaana aysanan dhibka wiilkeeda gaaray waxba kala qaban hadal been ahna u sheegtay garabkeygaa lasoo istaago cunugeyga guriga ii dhex jiifaa dowladii waxbaa ii qabo wayse waxbashadeeda waa gudbisada si fiicanaa waxbahay si fiicanaa waxbahay waxba ii qabtaa waay waa la ii imaaday hadal beenaa la ii sheegay waa lee madal daaliy baaburka waa la aqoonsa alla dhin xildhibaana iskale waa is yaqaanaan ayaga waa isdhaaf oo yihiin aniga awoodaa la ii sheegtay dowladda awooda ii sheegatay waxbaa ii qaba laasan tahay baaburka nin xildhibaana iskalaha alla baaburta dagaalka gasho waay waxaa maalin maalinta ka dambeysa laga soo tabiyaa magaalada muqdisho dhibaatooyin argagax badan kuwaas oo ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka degan magaalada muqdisho iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa ama ka qabanaysa ciidamada dowladda federaalka oo cadaystay daadinta dhiigga dadka afriyada ah waxaana dhibaatooyinkan looga bixi karaa sidaba culimmada diinta islaamka ay sheegaan marar badan in dadku ay qabsadaan kitaabka allah casa wajalla iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam kuwaas oo amni iyo cadaalad buuxda ay dadku ku helayaan sidaba ka jirta dhulka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo dadku amni iyo cadaalad dhammaystiran ay ku haystaan haddii wax khilaaf ahna soo kala galaanna lagu xaliyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala